deegaanka yonkey oo qiyaastii labaatan iyo shan kilomitir dhanka waago ku kiciidanya magaalada kismaayo ee jubbada hoose iyo dadka deegaankaas waliba iyo ka tiirsanyada taacbashada beero iyonay dhaqashada hoolaa maamulkayonay dadka deegaanka waliba yoo sheegana in xiligan yoon baahanyin adeega caafi iyo oon codsadeen in deegaanka laku hirgeliyo xaruumo caafimaadkaasaytiyo dhibaatada on qabaan bulshadiiyo eeta aadiyona dhalaankayonasaasoo kaleete inyo on helaan adeegyada caafimaad taaso iyo kakelifaasa in labaatiyona shan kilomitir iyo haku taban deegaanka kiisho islamarkaasna iyo hanbahan magaalada kismaanyas iyo caafimaad yoonku weydiisadaan meelasayti deegaanka xagga caafimaadku waa zero hadda bisha aan ramadaan gudaheed aan ku jirno saddex gabdhooda anagoo ka gaarsiiya isleenahay haddee oo u gurmanayno gurma deg deg wadnadii rabbina waa qadarteeda mid walbana uu cunuga kasoo jeedo ku maxay aheeda mid walba laba way ku dhinteen midna wallaahi ilaahay baa ka badbaadiyo oo cunug yaa faqiiray ayadana way fiican tahay laakiin saddex gabdhood waa ramadaanka dhexdiisa wallaahi wasaaradda aniga hadda wasiirka lagu bedela ma ogeen laakiin oog le dhowr maraan fadhigiisa xataa ugu tagay anigoo oo xagga caafimaadka cawanayo xitaa waxaan ku yidhi dhiig joojin qofku ku socon karaa haddaan hadda magasooyin oo kaleeta aan helno meel xitaa oo kusiisimo aan helno waa wax dhan deegaanka wax goob caafimaad u qaban ma jirto boqolkiiba zero wa wax u haysta malaa deegaanka caafimaad wallaahi bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan iyo dowladda waxa aan la wadaagaya waxay tahay weliba khaasatan aan kaga codsanayo madaxweynaha axmed maxamed islaam waxaan leeyahay horta wadno walba waftiisa dintaa ilaahay subxaana watacaala yaa aa maxay aheed nafteeya laakiin deegaanka yoontoy hadda wax ii dhiman oo kale oo aan dareensanayo waxaa waaye inaan axmed la kulmo ma ogiye meel caafimaad oo kale aanan tegin ma lahan anigoo cabasho oo gulmanayo oo leeyahay hadii deegaanka caafimaad buu u baahan yahay waxaa codsanayaa xaaladda marxaladda tuulada yoontoy deegaanka aad bay xaalad caafimaad daran naga jirtaa waxaan codsanayaa oo iibanaya aan leeyahay si emergency inaan ku helno goob caafimaad oo xagga isbitaalle